awalu kitaabi khaatam fargashigii ama faraantigii yani axkaamtiisii kitaabkeedii awalkeedii wa haadaa maxaluhu wamabxaثuhu wa ayb alkhaatam bifatxi taa'i wa kasri taa'i labadaba waa la dabdiyey khaatam iyo khaatim khaatam in la yidhaahdaana afsax ah baa la yidhi oo ta'da la kor dhigo ibnu rajab saasuu leeyahay laba luqoo kalena waa qabaa khaataam iyo khaytaam ayb afartaas luqo ayaa ku jirta marka meeshaan marka waxuu awalu kitaabi alkhaatam wuxuu leeyahay fargashiga iyo axkaamta ku tacalluqdo ayuu halkan rabaa inuu ku sheego waana axkaam fara badanoo yacni ahmiyad leh ayb ibnu rajab kitaab dhanuu ka alifay axkaamu lkhawaatiin waa maطbuuc axkaamu lkhawaatiin kitaab dhanuu ka alifay wixii axkaam ku tacalluqdo caariyeyskiisa iyo beeciisa iyo wax fara badan buu ka qoray baabu maa jaa marka fawaa'idan ka soo qadqaadan doonaa axaadiistan dhexdeeda markaan ku dhex jiro baabu maa jaaءa fi itikaadi اlkhaatami fargashigii yeelashadiisa wuxuu ku soo arooray caddaynteeda qofku inuu faraanti yeesho qال xdثna cبدالرحيم بن مطرف الرؤاaسي qال xdثna عيسى عن سعيid عن qتاaدة عن أنس بن مالك قاaل أراada رasuul اللahi صلى الله عليه لي وsلم nebigu wuxuu doonay أn ykتba إilى bacضi الأcaajimi أcaajimta qaarkood inuu u qoro warqad fariimo iyo dowladaa nebiga wadahadal kala dhexeeyey inuu wax u qoru rabay faqiila lahu waxaa lagu yidhi إnahum laa yaqرa'uuna ma akhriyaan kitaaban kitaab warqad ma akhriyaan ilaa bikhaatamin faraanti inay ku shabadaysan tahay maahne warqadda faاtakhada wuxuu yeeshay nebigu uu samaystay khaataman fargashi min fidatin oo fida ah wa naqasha fiihi wuxuuna ku naqshadeeyey muxammadun rasuulu اllah marka muxamedun rasuululah ugu naqshadaysnayd isaga ayuu marka ku shabaday jiray waraaqaha marka la qoro xadiidkan saxiix weeyaanoo bukhaariyo muslim ayaa wariyeen xukunka marka faraantiga iyo fargashiga qaadashadiisaa laysku khilaafay marka bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waa mamnuuc manci mudlaqa bay sheegeen karaaho qaar waxay sheegeen ninkii madax ah ayuu u bannaan yahay hayruhu waa karaaho ayuu ka yahay qaar waxay yidhaahdeen muطlaqan waaba iska bannaan yahay faraanti in la gashto ibaaxo mujaraday sheegeen qaar nooc istixbaaba iyo sunnay sheegeen ibnu rajab isagu wuxuu rajaxay xukmu takhatumi inuu yahay ibaaxa mujaradda inay tahay waa ibaaxo oo mujarad ah yani mustaxabna maahan karaahana ma aha ilaa inuu dahab yahay maahane dahabka isagu de waa manhi xadiidkan marka waxaa laga yaabaa inay soo qaataan qolooyinka qabo ninkii madax ah unbaa samaysan karo oo wax shabadaynayo ninkaan waxba shaabadaynayn ma samaysanayo qaar dhahayaa marka xadiidkan soo deliishaday wala hada alxadiid istadalla bihi man ra'a alkaraahata fi lkhawaatiimi ila lisulطaanin laakiin ibnu rajab risaaladiisaas wuxuu ku taxqiijiyey ilaa ana amra alkhawaatiimi inay ibaaxa mujaradda ay tahay oo wuxuu yidhi waالsawaabu alqowl اlأwal sawaabku waa qowlka hore ayb faina lubsa الnabiyi salى اllahu عalيه ali waslm lilkhaatami inama kana fi اlasli liأjli maslaxati khatmi اlkutub allatii yursiluhaa ilى اlmuluuk uma istadaama lubsuhu waa daa'im noqday lubsigiisaa daa'imay ayb walabisahu asxaabuhu baa labisteen walam yunkirhu calayhim marka ibaaxada meesha isuka keena isaga haddii la yidhaha muluug unbaa ku gaara markii nebiga lagu arkay saxaabadii waa sameeyeen mana ka celinin rasuulka sal lla l slam marka ka celin la'aantaas ibaaxay tuseen ayb ayb oo wuu u oggolaaday marka ayb fadalla dalika calaa ibaaxatihi اlmujarada ayay tuseen marka taas wanaqasha marka wuxuu leeyay fatakhada khaatiman ama khaataman min fidatin wanaqasha fiihi muxamedun rasuulu ullah naqshiga laakiin faraantigaa nebiga uu sidaan yeelay markuu dhintay abubakar baa haaye cumar baa haaye xilliga cuhmaan ayay ceel bi'ri ariis ay uga dhacday siduu sheegi doono ceelkii marka biyihii halaga gura halaga gura halaga guraa la yidhi waa laga waayey faraantiga ayb xadiidkeedu uu keeni doono ama in naqshad la naqshadeeyo faraantiyaalka oo dikri ama qur-aan iyo lagu naqshadeeyo ibnu rajab wuxuu yidhi waa makruuh ayb dikri iyo qur-aan iyo wax in lagu naqshadeeyo waa makruuh waqad kariha axmedu daalika imaam axmedna waa kahday buu yidhi wa qaala wuxuu yidhi laa yuktabu alqur'aanu calaa shayin mansuub shay la taagay ama faraantii wax lamidoo kale ah qur-aan ma lagu qorayo in lagu qoraa ma aha saxiixana waxaa ku sugan ini ittakhadtu khaataman ayb wanaqashtu fiihi muxamedun rasuulu اllah falaa yanqush axadu calaa naqshii xadiidkaa marka wuxuu tilmaamayaa dadka faraantiyada ay qaadanayaan xataa in laga fiican yahay inay naqshadeeyaan iyagu marka faraantigooda fasbay u yeeli karaan laakiin naqshadaynta maya nebi baa markaa iska lahay ama waxaa iskale ninka xaakim ah oo isagu wax ku shabadaynaayo iyo wax uga baahan markaas amaa hayruhu inaan la naqshadaynaynin oo naqshadu markaas makruuhu ay tahay laasi ama hadday dikri iyo qur-aan iyo waxa ay tahay taasuu taxqiijiye ibnu rajab ayb qaala xadaanaa wahb bnu baqiya can khaalidi can saciidi an qataadata can qataadata can anasin bimacnaa xadiidi ciisa bni yuunus zaada fakaana fii yadihi gacantiisuu ku jiray xataa qubida intii la oofsaday nebigu uu dhintay wa fii yaddi abi bakrin buu ku jiray xataa qubida wa fii yaddi cumar xataa qubid wa fii yaddi cuثmaan fabaynamaa huwa cinda bi'rin isagoo markaa ceel joogo bi'ri ariis waa ceelkee id saqطa fi اlbi'ri ceelkii buu ku dhacay khaatimkii faamara bihaa wou amray fanusixad biyihii baa marka laga guray falam yaqdir calayhi ma uunan awoodin oo lama helin marka qaala xadaثna qutaybaة bnu saciid وaxmed bnu صaalix qaala xadaثna bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab qaala xadaثanii anas qaala kaana khaatamu الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalama min warayqin faraantiga nebiga wuxuu ahaa fassuhu faskiisuna xabashiyun ayuu ahaa xabashi xadiid kale wuxuu leeyahay nebiga faraantigiisu wuxuu ahaa fido faskiisuna fidu ahaa faskiisuna fido u ahaa khaatamkuna fidu ahaa kanna wuxuu leeyahay fasluhu xabashiyun see loo jamcinaa culamada marka ibnu rajab iyo wuxuu leeyahay isaga kulligiis inuu fida ahaa ayaa jirto xabashigan waxaa laga wadaa siyaaqadiisa iyo qaabka loo sameeyey iyo farsamo xabashadu taqaana in laga wado saas la ibnu xajar xataa saas kalu leeyahay ibnu rajab wuxuu yidhi wafaslu khaatami taaratan yaquulu minhu faraantiga faskiisu marna waxa uu isagu ka samaysan yah u ka samaysan yahay wataaratana min hayrihi fain kaana minhu wuxuu ka samaysan yahay aduu ka samaysan yahay wa kaana alkhaatamu fidatan faraantiguna uu fido yahay fa huwa mubaaxun waa bannaan yahay wain kaana min hayrihi haddii uu yahayna faskii iyo faraantigii kale isma laha intii kale ayb fain kaana min dahabin wa kaana yasiiran marka faraantigii waa fido faskiina waa waa dahab hunaa marka waxaa imaanaysa mas'ale ah dahabka wixiisa yar ma la rugseeyey mase lama rugseynin imaamu nawowi isaga wuxuu rajaxaa dahabka qaliiluhu wa kaiiruhu fi taxriimi sawaa wax yar iyo wax badanba fi taxriim waa isku mid kaiir min alculamaana waxay dhahayaan faska yarkaa dahabka ku jira iyo dhib ma lahan bay leeyihiin xadiid gadaal ka imaan doonay soo qaadanayaan dahabku haddii uu muqaac yahay dhib inuusan lahayn oo abu daawuudna uu keeni doono iyo xadiidkii kale isagana sanka nin sankii marka intuu ka waxna ka noqday bir geliyey birtii ku quruntay ayuu nebigu amray inuu dahab gashto marka dahabka haddii xaggaa lagu banneeyey macnaheedu waxaa weeyaan waxay yidhaahdeen dahabka hadduu yar yahay qaliiluhu dhib ma laha ayay leeyihiin marka haddii faska iyo dahabku ay iskhilaafiyo faraantigu iskhilaafsan yihiin oo fasku dahab yahay mas'aladii marka waxaa imaanaysa qaliilu dahab wa kaiiru dahab fuqahadana marka waa ku kala tegsan yihiin ibnu rajab isaga wuxuu u iilanayaa marka qaliilkaas dhib inuusan lahayn xadiid buu sheegay marka maana madhab abi xaniifana bannaanaanshadaas ayb qaala xadaanaa axmed bnu yuunus qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa xumaydun iطawiil can anas bni maalikin qaal kaana khaatamu الnabiyi salى اllahu عalيh ali wasalama nebiga faraantigiisa min fidatin buu ka samaysnaa kullihi dhammaantiisa fasuhu minhu faskiisuna isaga ayuu ka mid ahaa oo waa qalin قال xدثنا نصyر بن الفرج قال xdثنا أbو أسامة عن عubayd اللaahi عن ناaفع عن iبن cمر qاaل اتakhذa رasuuل اللahi صلى الlه عليه لي وsلم neبgu waxuu samaystay khاaتمa min dahaبin faraanti dahب ah وaجacala فasahu faskiisiina wuxuu yeelay mimaa yelii baطna kafihi calىa cashiisa meesha soo xigta ayuu faska geliyey ayb oo faraantiibu wuxuu samaystay ah waxa ah qalin ka samaysan fasku hoosuu mariyey hoos meesha baabacada cad ayuu xijiyey dhankeeda kor ma soo aadinin wanaqasha fiihi wuxuu ku naqshadeeyey muxamedun rasuulu اllah fatakhada annaasu dadkii waxay qaateen khawaatiima dahabi faraantiyo dahabay gashteen falamaa ra'aahum markuu arkay qad ittakhaduuhaa inay yeesheen faraantiyo dahaba inay samaysteen ramaa bihi waa tuuray وqاaل wuxuu yidhi laa albasuhu abada weligay ma gashanayo yidhi faraanti dahaba marka faraantiga uu gashtaa dahab ah markii hore ayb ثuma اtakhada khaataman faraanti ayuu samaystay oo yeeshay markaa min fidaةi fidaة naqaشha fiihi muxamadu rasuul الlah uu ku qoray ثuma labisa الkhاatama bacdahu abu bakrin baa gashay uma labisahu bacda abi bakrin cumaru uma labisahu bacdahu cumaanu xataa waqaca fii bi'ri aris marka faski xaggaasaa la marinaa waxaa kaloo laga qaadanaya faraantiga dahabkaa inuu yahay xaaraam ragga uu ka yahay naaguhuna u bannaan yahay markii hore marka nebigu wuu gashtay waxaa haddana loo waxyooday inuu iska tuuro waa markaas kadib taxriim uu noqday bacdi saxaaba iyagu waxay qabeen weli ku dembeeyey in faraantiga dahabkaa nimanka u bannaan yahay wa minhum albara bnu caazi baa ka mid ahaa wuxuu dhihi jiray faraantigan maa iska dhaaftid dadka waa inkirayaanaa la dhihi jiray markaasuu dhihi jiray nebigaa ii labisay see iskaga dhigaayo dhihi jiray marka walacalla inay ahayd qabla taxriim bacdahu marka la xarimay nusuusta macnaha taxriimka oo nusuus daahir oo aad u xoog badan wey qaala abu daawuud walam yakhtalif innaasu dadkii isma khilaafin calaa cuثmaan xataa saqada alkhaatamu min yadihi dadka isma khilaafin buu leeyahay abu daawuud ilaa cumaan markuu faraantigii ka dhumay oo uu ceelka uga dhumay uga dhacay kadibaa khilaaf bilowday buu leeyahay waa iska yacnii arrin marka xadiidka u ka fifeerinayo iyo ee hadda yacni iyada xugun gaaroo kale kuma jiro baabkeedna hadda ma maku jiro isagii baa markaa wuxuu isu yani kaannahu tafarasa ama inuu yani sidaas u arkay قال xdثna cثmaan بن أbي شhيbة qال xadثna سفyاan بن عyayنة عan أyuuba بn muسى عan nاafic عan iبn cmر في hada الخبر عan النaبiي slى الlه عليه لي وsلم fanaqشha فيhi mحamd رasuul الlah وqاala laa ynquش أxad qof yuusan naqشhadaynin calىa naqشhi khaatamii hada faraantigaygaanoo kale naqshadiisa qof yaanu naqshadaynin uma saaq اxadيiث naqshada khaatamka horaan uga hadalnay hadday qur'aan iyo dikri kala xataa yihiin makruuh قال xدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال xdثنا أbو cاaصم عن المغيرة بن زياد عن ناaفع عن iبن cمر بhذا الخبر عن النبي صلى الله عليه لي وسلم qاaل فاlتمسوuه raadiya falam yجiduuه maynan helin فاتkذa cثmaan khاatman ayuu samaystay وanaqشha فيhi محمد رasuuل الله buu ku qoray qاala fakana ykhtimu bه wuxuu ku shabaday jiray waraaqaha uu diraayo أw yتkhatamu bهi ama faraanti buu ka dhigan jiray marka kaas ayb cumaan markii uu ka dhumay wuxuu samaystay marka faraanti marka naqshadan buu ku dhigay walacalla waxaa laga yaabaa nahyigii hore inuu ku dhacaayo qofka aan ahayn madax inaan madax ahayn marka yuusan naqshadaynin oo uusan faraantiga naqshadaynin ninka madaxda isaga inuu naqshadeeyo u baahan yahay maxaa yeele waxaa laga yaabaa inuu shabad iyo waxyaabahaasoo kale uu ka dhigto oo marka inta xarfihiioo qorqoranoo kale lagu naqshadeeyo khadda la saaro ee warqadda lagu dhufto inay ka soo baxayso baabu maa jaa fii tarki اlkhaatami faraantigii in laga tago wuxuu ku soo arooray caddayntiisa oo qofka uu faraantiga iska dhaafo qaala xadaثna mxamed bnu sulaymaan luweyn can ibraahiima bni sacdin can ibni shihaabin can anasin annahu ra'aa fii yadi الnabiyi salى اllahu عalيh ali wasalam nebiga gacantiisu ku arkay khaataman faraanti min wariqin fidaah yowman waaxidan hal maalin fasanaca annaasu dadkii baa sameeyeen fa labisuu way labisteen faraantiye oo qalin abay samaysteen wa daraxa الnabiyu sal ly slam nebigii waa tuuray fadaraxa annaasu dadkiina waa iska tuureen kadib qaala abu daawuud rawaahu can الzuhriyi ziyaad bni sacdin wa shucayb bn abi xamza wabni musaafir kulluhum qaala min wariq faraantigii nebiga uu tuuray fidbow ahaa ayay dhaheen kulligood xadiidkan marka waxaad mooddaa inuu dhex galay kii hore waxa nebigu uu tuuray saxaabadana ay iska tuureen waa kii dahabka ahaa amaa midka fidada ma la tuurin isaga riwaayadanna marka zuhri ayaa ku wahmiyey ee riwaayaadka badan ee laga warinayo saxaabada faraantigii uu iska tuuray saxaabadiina ay tuureen kadib waa kuwii dahabka ahaa amaa faraantiyaalkii fidada ahaa nebigu ma tuurin meeshaan marka min wariqin uu leeyahay baa min dahabin ahayd zuhri baa marka meeshaa ku wahmiyey ibnu rajab risaaladaas axkaamu اlkhawaatiim wuxuu yidhi hada اlxadiiثu yastadilu bihi man yaraa karaahata takhatumi muطlaqan xadiidkan waxaa deliishanayo dadka faraanti maba la gashan kara kuu yidhi oo faraantiga gashadkiisu karaaha ku jirta dadkii yidhi xadiidkaanay qabsanayaan waqad ujiiba hada اlxadiiث biajwibatin xadiidkan jawaabaa lagu jawaabay buu yidhi minha waxaa ka mida أن الزهرية whma زهri baa gafay jarى calىa lisaanihi bilafظi الwarq dahabow ahaaye carabkiisa marka bilafظi الwarq ayaa u boobay وإnama اladii labisahu yowma ثuma alqaahu kana min dahabi kama habata min غayri wجهi can ibni cmar وanas waxaa kaluu yidhi wejka labaad أna الkhaatma اladii ramaa bihi الnabiyu salى الlahu عalيه alي wasalam lam yakun kulluhu min fidaة ama in la yidhaha faraantiga nebigu uu tuuray kulligiis fidda ma ahayn wainnamaa kaana min xadiidin bir buu ahaa bir jawaabtaasna marka daahiru jawaabi alimaam axmed waay imaam axmedaa xadiidkan taasuu uga jawaabay faraantiga la tuuray kulligiis fidda ma ahayne bir baaba qaalibkiisa ay ahayd buu leeyahay faraanti bir a kan saddexaadna wejka saddexaad waxaa weeyaan أنه طرxه لألا يdنa أنه سuنة maسنuuنaة sababka uu u tuuray khaatamka karaaha'a maahane wuxuu ka baqay inay dadka u qaataan sunno muؤakada inuu yahay oo kale hadda ogow meeshaas marka waxaa ku jirto sadudariica bidcada culammada waxay yidhaahdaan bidacda ka hadasho bidcada waxaa laga ilaaliyaa xataa maraatibta shaygan adiga lagu amray maraatibtiisa laftirkeeda in bidcada laga ilaaliyo waa daruuri oo waxaa laga yaabaa shay baa sunno ah haddii loo qaadan karo shaygaas dadka qaar laga cabsanayo inay waajibba u qaataan mararka qaar waa layska dhaafaa ma la samaynayo si loo tuso waxaan inaysan waajib ahayn oon loogu qaldamin ila shaygan isagoo sunno ah haddii waajib loo qaato nooc bidcaaha soo geli karta meesha ka imaan karta walidaalika saxaabadu waa ku dadaali jireen abubakar iyo cumar waxaa la wariyey mararka qaar udxiyada waa ka tegi jireen sannado ayaysan udxiyada samay jirin ayagoo awoodi kara inay neefka qalaan markii la weyddiiyana inaan waajib loo qaadan inaan u yeelayna ay dhihi jireen ile waxaan ma ogtahay marta sidiisa sida uu yahay in lagu fahmo ayaa sunnada nebigana loogu soco karaa sidii nebiga u jideeyey si aan ahayn haddaa u fahamsan tahay bidcadii marka meel bay kaa soo geli kartaa waa badantaha marka taasoo kale middaan marka taasay ka dhigeen nebigu sababka u tuuray waxaa la leeyahay saxaabadii markay wada qaateen dadka waxay u qaadan karaan war waxaan amayba waajib yihiin faraanta in la xirto ama amay sunna mu'akada tahay si aan loogu qaadanin buu nebiga isaga tuuray oo ibaaxadiisii keliya un markaas uga ekaado saddexdaas jawaab ayaa xadiidkan lagu jawaabay marka sida xooga badanna min wariqintaas wahmi baa ku jira baabun fii khaatami اdahabi dahabka faraantigiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisa faraantiga dahabka ah qال xadثna مسdd qال xadثna المcتmر qاala samictu الرukyn بن الرabيع يxadiث عan الqاsم بن xasاn عan cبdiلرحmن بن xrmلة أن بن mascuudi kana yquul ibn mascuud wuxuu dhihi jiray kaana nebiy llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga yakrahu wuxuu nici jiray cashara khilaalin toban arrimood asufratu zacfaraanka laysku dharoobo yacni alkhaluuq wa tagyiira shaybi ciradoo la dooriyo wa jara lizaari macwistoo la jiido waatakhatuma bidahabi dahab lagu fargashto faraantii laga dhigto waatabaruja biziinati ziino in la muujiyo bannaanka lasoo dhigo ligayri maxallihaa booskeeda boosaan ahayn ziinadii booskii ay lahayd meelaan ahayn in lagu muujiyo waadarba bilkicaabi waadarba garaacis dheel yacnii bilkicaabi lagu ciyaaro jeeska kicaab waxaa la yidhaha bahashaan laadhuuga ama baalkan wuxuu leeyahay sidii wuxuu u dhisan yahay afar gees waayo geedihiisa lagu lagu ciyaaro maxaa la yidhaahdaa bahalkaas marka yarkaa laadhuuga ah oo u eg marka afar wareegga leh afargeeska leh yaa laga wadaa nacam ama kuwan kaloo lagu ciyaaro bahalkan laftirkiisa nardiga bahalka af carabiga lagu dhaho ama shataranjiga jeeska soomaaliya ani maka ma dhahan soomaalida dhaqan badan uma laha bahalkaas dhahan jartay ciyaaraan jartu iyadu xoogaa waa u dhowdhowdahay macnahaas laakiin bahalkan marka bahal bokiskiisa watoo geedo leh waayo faras iyo boqor iyo waxaas leh dumnad maa baalkan boqor iyo waxaasuu leeyahay waa lagu ciyaaraa marka maskax badanay u baahan tahay marka waqhti badan baa lagu dhumiyaa nardi baa la yidhaha ama waxaa la yidhaahdaa shataranji baa la yidhaahdaa afkan gaaladana jees iyo waxaasay dhahaan ayb marka kaasuu ka wadaa marka ayb wاlruqaa yatuf ilaa bilmucawidaati mucawidaadka un in lagu tufa maahane wa caqda اtamaa'imi xersi xerasho qardhaas in la xerto wa casla almaa'i biyo yacnii markaa biyihii daadintooda ligayri aw hayri maxalihi booskiis booskeeda boosaan in lagu daadiyo ayb wa fasaada asabiyi cunugoo la fasaadiyo fasaada asabiy marka waxuu ka wadaa naagtii oo nuujinaysa inaad markaas u tagto oo saas ay uur ku qaaddo caanihii baa ka fasaadaya cunuga ayb waxaasoo dhan marka nebigu waa nacay hayra muxarimihi muxuu yidhi kaana nebiyullahi sal l slm yakrahu waa nici jiray hayra muxarimihi isagoon xarimaynin hayra muxarimihi karaahadii bay u noqonaysaayo nebigu wuu nici jiray isagoon laakiin xarimin tobankii taasu ka sheegay qaala abu daawuud infarada biisnaadi hada alxadiidi ahlu اlbasra ayaa la gooni noqdeen xadiidkan marka sanadkiisu waa daciif cabdiraxmaan ibni xarmala ayaa ku jiro ayb maidin dhigaay meeaan waxma idin kala babedelay idin ayb baabun fii khaatami اlxadiid ayb birtii fargashigeedii ama faraantigeedii ee xukun ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay faraanti bir ah qofku inuu yeesho xukunkiis waa maxayna qaala xadaثna الxaسن بن عaliيi ومxamed بن cabdالعaزيiز بn أbi rizmةa almacnى أna زayd بn الxubaab أhbarahum can cabdاللahi bni msلm abi طaybةa الsulamiي almarwasiyi can cabdالlahi bni buraydaةa can abihi ana rajuلa jaءa ilى النabiي sal اه slm nin baa nebigu u yimid وcalayhi khaatamun isagoo faraanti korkiisu ou yahay min shabahin ayb faraantigaas oo naxaasta shabahayo nooc naxaasta ka mida faqaala lahu wuxuu ku yidhi oo maar faraanti markaa maar shabaho maar faqaala lahu wuxuu ku yidhi maa lii ajidu minka maxaan kaaga helayaa riixa alasnaam asnaamtii urkoodii baan kaa dareemayaa fadaraxahu waa tuuray ninkii uma jaa'a waa yimid wacalayhi khaatamun min xadiid isagoo faraanti bir a wato bir faqaala wuxuu yidhi maa lii maxaa lahaantayda ahaaday oo araa calayka korkaaga aan ugu arkayaa xilyata ahli nnaar ahlu naarka waxay isku qurxiyaan maxaan kugu arkaa buuyi fadaraxahu waa tuuray ninkii faqaala yaa rasuula allah min ayi shayin attakhiduhu rasuul allow maxaan qaataa qaala waxa uu yidhi ittakhidhu min wariqin qalin ama silfar qaado walaa tutimmahu midqaalan hal midqaalna ha ka badinin ha ka siyaadinin yacnii saraf iyo waxay noqonaya hadhow marka maal ku ciyaarid ayb culayskeedana ha weynaynin ayb xadiidkan xaafidku wuxuu yidhi fiihi abu طayba ayaa ku jira ismuhu cabdullaahi bnu muslim qaala abu xaatim الraazi yuktabu xadiiثuhu walaa yuktaju bihi waqaala ibnu xibaan fi الiqaat yukhbiu wayukhaalifu ayb haddii marka xadiidkan kaanahu inuu daciif yahay haddii uu saxiix noqdana wuxuu yidhi fain kaana maxfuudan xumila اlmancu calaa maa kaana xadiidan sirfan haddiiba xadiidkan uu saxiix noqdana waxaa lagu xambaarayaa bir oo baxti ah macan wax weheliye aanay jirin maxaa yeele wuxuu u diidaa waxay tahay faraantiga birta in la qaadan karo ama maal laga dhigan karo waxaa tusaayo uu leeyahay xadiidkii bukhaari uu wariyey ninkii nebiga inta naag u timid ay isu hibaysay nebigu uunan doonin ee nin uu yidhi marka meesha fadhiya rasuulka ilaahay anaa rabe isii ii nikaax waa kii uu yidhi marka iltamis walow khaataman min xadiidin wax uun u soo raadi faraanti bir ah xataa keen u soo raadi faraantii birtaa marka haddii uusan bannaanayn nebigu ma dhaheen sidaas bukhaarina marka markuu baabaystay attakatumu bilxadiid wuxuu keenay xadiidkaasuu keenay isaga ayb ibnu rajab isaga risaaladiisa axkaamu اlkhawaatiim wuxuu leeyahay wاsaxiixu cadamu الtaxriim faraantiga birtaa sida saxiixa inuusan xaaraan ahayn faina alaxaadiida fiihi axaadiidta xarimayso laa takhluu can maqaalin dacni iyo maqaal kama marno waqad caaradahaa maa huwa ahbatu minha axaadiid ka xoog badanna way ka hor yimaadeen ayb marka taxriim maahna karaaha iyo wax lamida iyo haddii la yidhaahdo waa laga yaabaa karaahaduna waxay ku dhacaysaa birta sirfiga ah ولم يقل محمد cبد الله بن مسلم ولم يقل الحسن السلمي المروزي قال xدثنا بن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا xدثنا سهل بن حماad أبو عتاaب قال xدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة قال xدثني إyاس بن الحاaرث بن المعyقيب وجده من qبل أمه أبو ذباab عن جده قال كاana khاaتم النبي sلى الله عليه لي وسلم نبga فraantigiisa min xadيidin buu ahaa bir malwiyin lasoo laabay calayhi fidatun korkiisu waxaa ahayd fido ayb bir fido ay u heliso waa fiiri marka bir fido ay la jirto qaala farubamaa kaana fii yaddii wuxuu yidhi gacantayda inuu galo oo ku jira ayaa la arkaa qaala wa kaana almucayqiibu calaa khaatami الnabiy sal ll slam mucayqiib marka nebiga faraantigiisa iyuu ku qaybsanaayo marka ilaalin jiray qال xdثna مسdd qال xadثna bشhr marka xadiidkan isnaadkiisu إyاas بن الxاariث بن المcayqيb ayaa ku jira jahalana ku sugan qال xadثna مسdd qال xadثna bشhr بن المفضل qال xadثna cاaصم بن كuلayb عن أbي burdة عن عaليi قاal qاala lii rasuul الlahi sلى اه عل sلم qل اaahuma qل waxaa tidhahdaa اllahuma ya اllah allow اhdinii ihanuuni وsadidnii itoosi واذkur bالhudىa cali haddaad tahay hanuunka xasuuso hidaayata ariiq jidka toosnaantiisa ku xasuuso hanuunka wadkur xusuuso bisadaadi toosnaantana tasdiidda kasoo toosintaada asahma leebka aad toosinaysid fallaarta markaad toosinaysidna toosnaanta diintaa xasuusnaw haka tegin ashayu bishay-i yudkaru shay shay baa lagu xasuustaa marka markaad wax toosinaysid leeg iyana siraadulmustaqiimka xasuusou leeyahay qaala wanahaanii wuxuu iga reebay an adaca alkhaatama faraantiga inaan dhigo fii haadihi tan inaan geliyo ow fii haadihi ama middaan inaan geliyo lisabaabati walwustaa yacnii faraantiga inaan geliyo middaas murugsatada iyo midda dhexe ayuu iga reebay labadaasaa marka faraantiga la gashanay fariirada iyo midda kale shaka caasimun wanahaanii wuxuu iga reebay can ilqasiyati waalmiiharati xariirta maryaheeda noocyo ka mida iyuu ka reebay marka waa soo marnay miiarada iyo qasiya qaala abuu burdata faqulnaa licaliyin baa wuxuu ku nidhi mal qasiyatu qaala hiyaabun dhar ta'tiinaa min ashaam nooga imaan jirtay ow min misra mudallacatun diilimo leh fiiha amhaalu اlutruji oo ay ku yaallaan marka amhaalu اlutruji liinta oo kale wax la mida uu ku dhigan yahay urjuwaan turja ayb الظاahir marka urjuwaanka in utrujada iyo urjuwaanka aan soo marnay inay isku mid yihiin yani xariir marka fiiha amثaalu اlutruji xariirta oo kale wax la mida ayb qaala wاlmiiharatu shay-un shay way kaanat tasnacuhu الnisaau naagaha ay samayn jireen libucuulatihinna xaasaskooda ay u samayn jireen nimankooda ayb baabun fi اtakhatumi fi اlyamiini aw اlyasaar fargashiga faraantiga midigta ama bidixda teel lagu fargashanayaa wuxuu taa ku soo aroora caddayntiisa faraantiga gacanta midig maa la gashanaya mase bidixda قال xدثنا أحمد بن صالح قال xdثنا بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن شhريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبدالله بن xuنayn عن أبيه عن علي عن النبي صلى اه علي وسلم قال شhريك وأخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه لي وسلم كاana yتkhtم في يميiنه nebigu midigtiisa ayuu faraantiga gashan jiray xadiidkan isnaadkiisa shariik ibn abi namir ayaa ku jira nasaa-ina wuu soo saaray ibnu xibbaanna fii saxiixi buu ku soo saaray ayb wuxuuna tilmaamayaa gacanta midig inuu ku faraanti gasho jiray qaala xadaثanaa nasr bnu caliyin qaala xadaثanaa abi qaala xadaثanaa cabdulcaزiiz bni abi rawaad can naaficin can ibni cumar ana الnabiya salى اllahu عalيyه ali wasalam nebiga kaana yataxatamu fii yasaarihi bidixda ayuu faraantigiisa gelin jiray wa kaana fasuhu fii baaطini kafihi faraantiga faskiisana faraha gacanta baabacadeeda cad ayuu soo xigay dhinaceeda kor ma xigin ayb xadiidkan isnaadkiisu waa xoog badan yahay wuxuuna tilmaamayaa bidixda in lagu faraanti gashto qaala abu daawuud qaala bnu isxaaq usaamat bnu zayd can naafic fii yamiinihi ayay dhaheen iyagu qaala xadaanaa hanaad bnu sari can cabdata can cubaydillaahi can naafic ana bna cumara kaana yalbasu khaatamahu fii yadihi اlyusraa ibnu cumar gacanta bidixuu faraantigiisa gasho jiray markaa midigta iyo bidixda ibnu rajab risaaladiisa wuxuu ku yidhi wayajuusu اtakhatumu fi اlyamiini wاlyasaari labadabaa bannaantae midig iyo bidix wاkhtalafa الnaasu fii afdalihimaa labadooda yaa fadli badan ay isku khilaafeen culammada faqaalat daa'ifatu waxay dhaheen attakhatumu fi اlyasaar bidix afdalu ayuu ku fadli badan yahay waana nasulimaam axmed waaye wahuwa madhabu maalik wa ruwiya canhu annahu kaana yalbasu bidixda inuu maalik gasho jiraa la wariyey wakadalika ashaaficiyu imaamu shaaficina saasuu ahaa wa qaala wakiicun attakhatumu biاlyamiini laysa bisunnatin wakiic wuxuu yidhi faraantigoo midig la gashtaa sunno maaha xufaadda qaarkood iyo mutaakhiriintana waxay sheegeen ana atakhatuma fi lyasaari bidixda in faraantiga la gashtaa marwiyun can caamati الصaxaabati wاtaabiciin saxaabada taasay u badnaayeen marka faraantiga bidixda in loo badan yahay admooda ayb daa'ifana midigtay rajaxday wahuwa qowl ibni cabaas cabdulahi bni jacfar ibnu cabaas iyo cabdulahi bni jacfarna midigtay qabeen laakiin caamatu صaxaaba bidixda labada faree la gelinayana waa alkhinsaru walbinsaru alkhinsaru aw ilbinsar faryarada ama farta ku xigta labadaan maya labadan iyada nahyiga ku soo arooray middaan sabaabada iyo middaas dhexe ayb tan marka oo suulka isagu waa iska jaa'is wax ku soo arooray ma leh manci iyo iyo ibaaxa midna labadan laakiin waa isagu tanay u badan taha marka qaala xadaثanaa hanaad bnu sariy can cabdata can cubaydillaahi can naafic أن بن cمر kاna ylbس khاatmه fي yadh اليسrى qال xadثna cبdالله بن سacيid qال xadثna يuنس بن بukayr عan محamed بن إسحاaq qاl raأytu عalى الصlt بn cabdاللahi بn نwفل بn الxاariث بn cabdالمطلب khaataman ayaan ku arkay fيi khinsanihi faryaradiisa alyumnaa midig faqultu waxaan idhi ma hada waa maxay kan qaala raأytu بn cabaas baan arkay ylbasu isagoo labisanaayo khaatamahu faraantigiisa haakada sida وaجacala fasahu faskiisana wuxuu yeelay calىa ظahriha dhabarka kor uu soo mariyey qaala walaa yuqaalu ibnu cabbaas ibnu cabbaasna lama mala gelinaayo ilaa waqad kaana yadkuru anna rasuula اllahi sal slam kaana yalbasu khaatamahu kadalik mana malaynayo yidhi ibnu cabbaas ilaa inuu un maladiisu waxay ahayd in nebigu uu saa u labisan jiray baabun fi ljalaajili baabun ay haada kani baabun baab weyaan fi ljalaajili waxyaabaha marka gambaleelka xoolaha ama ilmaha qoorta looga xiro oo ka lusho ayb jamcu juljul weeyaan marka bidami wahuwa aljarasu sagiir waa gambaleelka yar alladii yucallaqu fii acnaaqi dawaab kuwaasoo la suro xoolaha qoortooda ayb iyo wagayriha mar marna ilmahana waa u suraan si hadduu dhumoo kale lagu maqlo loo maqlo carabta waa yeeli jiri intaas قال xdثna علي بن سهل وإبراهيم بن الحسن قال xdثna xجاaج عن بن جurayج قال أخبرنيi cمر بن xفs أن عاamر بن cabdاللaahi qاaل علي بن سهل waxa uu yihi بن الزbayr أخبرhu iبن الزubayr أخبرhu أنa mwlاة لahm riwaayada cali ibnu sahl hasaan dhahaysa ibnu zubayri akhbarahu anna mawlaatan lahum addoon ay iyaga xoreeyeen dahabad bibnati zubayr bay la tagtay ibnatu zubayr bay la tagtay ilaa cumar bni khadaab bay ula tagtay wa fii rijlihaa ajraasun iyadoo markaa lugteedu gambaleello iyo dawanno ay ku xiran yihiin faqadacahaa cumaru cumar waa gooye uma qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul ina maca kulli jarasin gambaleel kastaa shaydaanan baa maciisa abuur xadiidka marka isnaadkiisu waa daciifo liibhaami اlmowlaati mowlaad midaanan la aqoonin anna mowlaatanta uu leeyahay qaala xadaثna mxamed bn cabdiraxiim albazaaz qaala akhbaranaa rawxun qaala xadaثna bnu jurayj can bunaanata mowlaati cabdiraxmaan bni xayaan alansaariy can caaئishata qaalat baynamaa hiya cindahaa mar ay agteeda ahayd id dukhila calayha waxaa loo soo geliyey bijaariyatin gabaryar wacalayha jalaajilu iyadoo gambaleel u xiran yahay yusawitna ay qaylinayaan marka ay shabaxshabaxlaynayaan faqaalat waxay tidhi laa tudkhilnahaa calaya ha ii soo gelinina ilaa an taqdacuu jalaajilahaa inta aad ka goynaysaan gambaleelkan ha ii soo gelinina waqaalat waxayna tidhi samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquul laa tadkhulu اlmalaa'ikatu beytan fiihi jarasun malaa'igtu ma soo gasho malaa'igta raxmadda guri gambaleel ku jiro ayb marka xadiidkan marka isnaadkiisa dacfi baa ku jira laakiin xadiidka isaga wuxuu ansaxay laa tasxabu اlmalaa'ikatu rufqatan fiiha jarasun malaa'igtu lama socoto raxmadda rufqo jaras iyo gambaleel oo ka qaylinaya marka gambaleelkaas in la iska dhowro waa xoolaha iyo dadka iyo guryaha iyo waxaas in laga dhaafta si kale haddii wax loo waxayn karo lagu dadaalo iyadu marka yacnii ilmaha iyo axaadiidtan saasay u badan tahay axaadiidta kale marka laa tasxabu almalaa'ikatu rufqatan fiiha jarasun iyana marka la fiiriyo nooc cumuumaa ku jira baabun fii rabdi اlasnaani bidahab ilkihii in lagu xiro dahab wuxuu ku soo arooray caddaynteeda ayb oo qofka eligiisii inuu dahab ku kabto uu ku xirto qaala xadaثna muuسى bnu ismaaciil ومxamed bn cabdالlahi الkhusaaciyu almacnى qaala xadaثna abulأshhab can cabdiلرaxmaan bni طarafah ana jaddahu awowgiis carfajata bna ascad quطica anfuhu sankaa laga jaray yowma اlkulaab maalintii marka kulaab meel kuufo agteeda kulaab layidhaha waqca ay ka dhacday xilliyadii jaahiliyadii hore iyo sankii baa marka dhaawac ka gaaray meel buu ka go'ay marka ama god iyo waxbuu yeeshay faاtakhada anfan san ayuu samaystay min wariqin fidba ka samaysan faantana calayhi waa ku uray marka waa ku qurmay faamarahu الnabiyu salى اllahu alيyه ali wslam nebiga wuxuu u amray faattakhadahu anfan min dahab san dahab abuu samaystay oo dahab buu ku kabtay meesha dahabka isaga marka ma miriraayo dabcan marka waxyaabahaasaa laga rabaa xadiidkan marka xadiid صaxiixa waaye waxaana laga qaadanayaa marka lidaruura sankii iyo ilkihii iyo kale inuu bannaan yahay alimaamu الnawowi majmuuca wuxuu ku leeyahay yajuusu liman dahaba anfuhu ow sinuhu ow anmulatuhu qofkii ay ka tagtay sankiisa iyo gacantiisii iyo farta yacni faraafoodooda iyo iligga iyo waxaas waxaa u bannaan an yatakhida makaanaha dahaban dahab inuu gashto sawaaءun amkanahu fida wagayruha am laa fidada ha u suurto gasho ama yaynan u suurtogelin ayb wahada muttafaqun calayhi marka wuxuu yidhi arrinkan arrin khilaaf le maahan buu yidhi allahu aclam marka inuu ka wado madhabka dhexdiisa iyo inuu sideedaba ka wado culammado dhan majmuuca saasuu ku yidhi juska afaraad ayb قال xdثna الxسن بن علي qال xdثna يزيد بن hاrون وأbو cاaصم qال xdثna أبوالأشhب عن cبدالرحمن بن طرفة عن crفجة بن أسعد بمعناه qال يزيد qلت لأbي الأشhب أdرك cabdالرحمن بن طرفة jده crفجة ayuu ma haleelay ma soo gaaray qaala nacan buu yidhahaa marka dahabka yar iyo dahabka badan iyo kale soocooda waa isticmaalka awaanida dahabka iyo waxyaabaha kale isticmaalaadka kale ayaa isagu dahabka qaliiluhu wa kaiiruhu sawaa uu yahay ou imaamu nawowi sheegay amaa sanka iyo hilikaha iyo waxyaabahaasoo kale iyosagu waa la ogolyahay qaala xadaanaa mu'ml bnu hishaam qaala xadaanaa ismaaciilu can abi lashab can cabdiraxmaan bni طarafata bni carfajata bni ascad can abiihi ana carfajata bimacnaahu baabun fi dahabi lilnisaa dahabkii naagaha lahaantooda ayb ma u bannaan yahay mase uma bannaana qaala xadaana bnu nufayl qaala xadaana moxamed bnu salma can moxamed bni isxaaq qaala xadaanii yaxya bnu cabaad can abiihi cabaad bni cabdillaahi can caaishata qaalat qadimat cala اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam xilyatun nebiga waxaa u timid waxyaaba laysu ququrxiyo min cindi najaashiyi bay uga timid ahdaaha lahu wou u soo hadiyeeyey fiiha khaatamun faraanti baa ku jira min dahabin dahab ah fiihi fasun xabashiyun fas oo markaa xabashada iyo lagu sameeyey ama sanaacada xabashadaoo kale ku samaysan ayaa ku jiray qaalat faakhadahu rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waa soo qaaday bicuudin laan ayuu ku soo qaaday mucridan canhu isagoo marka iska leexinayo oo ka jeesanayo ow bibacdi asaabicihi ama farihiisiibau ku riixaysaa ugu dunyadaasusn qiimo weyn gelinayn ayb uma dacaa umaamata binta abilcaas gabadhii awowga oo u ahaa ayuu u yeehay umaamata binta abilcaas ibnata bnatihi zaynab gabadhiisii zaynab gabadhii ay dhashay faqaala waxa uu ku yidhi taxalley bihaadaa yaa bunayatu taxalley isku qurxi bihaadaa kan yaa bunayatu gabadhaydii yarayday kan qaada isku qurxi marka inay awaanku marka dahab isku qurxin karaan weliba faraantiku dahab wareegsan waaye maca daalika nebigu gabadhaanuu siiyey shay naar ah oo xaaraanana ma siinaa ilmo iyo dad waaweynna isku mid unbay ka noqonayaan in loogu kaalmeeyo iyaga laftirkooda waxaas ma ma ahaan lahayn marka waa in dahabka u bannaan yahay naagaha qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama qaala xadaanaa cabdulcaziiz yacni bna muxamed can asiid bni abi asiid albaraan can naafic bni cayaash can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal man axabba qofkii jeclaysto an yuxalliqa inuu xalqad iyo uga dhigo faraanti xabiibahu qofkii uu jeclaa xalqatan wareeg min naarin dab ah falyuxalliqhu ha u wareejiyo xalqatan xalqa min dahabin dahab qofkuu jecel yahay qofkii naar faraantigeed inuu u labisan rabo faraanti dahab ha u labiso min hunaa marka axaadiidta sheekh ilalbaani uu yidhaahdo dahabka naagu waa ka xaaraam kuwaan iyaa ka mida marka sixadooda waa laysku haystaa khilaaf badan baa ku jiro koow qaarkood yacnii waxay leeyihiin marka hadda xabiibahudaas marka waa ilmo yar iyo dad waaweynba waa soo gelayaan gabar iyo wiilna waa soo gelayaan sida imaamu sheekh ilalbaani oo u wado ayb midkan marka muxaqiqa kitaabkan shucayb arnaa'uud isagu waxbuu ka bixinayaayo laakiin hayruhu aanan ku arkin ayb oo in la fiiriyo u baahan ayb wuxuu leeyahay xabiibahu almuraadu bihi hunaa addakar ninkaa laga wadaa buu leeyay in loo labiso haddii marka ilmaa nin dahab loo labiso waa xaaraantii lagu dhacaya marka walaysa alunhaa dhediga ma ahan kamaa huwa waadixun min siyaaqi اlmatni xabiibahu xabiibatahu ma dhihin buu leeyahay waqad nasa ahlu اlcarabiyati buu yidhi marka fii baabi الta'niifi calaa ana faciila faciil aladii bimacnaa mafcuul إda lam yudkar mawصuufuhu faciil bimacnaa mafcuul markay tahay mawصuufka haddaan la xusin oon la sheegin min almu'anafi mu'anafka ah laxiqathu taa wuxuu leey haddaan mawصuufkii la sheegin faciil bimacnaa mafcuulna loo wado mu'anafna laga rabo wasfigan faciilka intaa la geliyo waa faciilatun in la dhaho halkan mawصuuf lama sheegin uu leeyahay marka xabiibahu waa in xabiibatahu baa la dhihi lahaa haddii gabar laga wado u leeyahay ayb masalada marka masale naxw ahaan iska cad waaye laakiin culimmada sharaxday badilmajhuudka iyo cunulmacbuudka iyo dhadig iyo lab labadaba iska soo gelinayan waana sida sheekh ilalbani uu u wado xadiidkan naxwu haadihi dabiixatun wanadixatun baa la dhahaya haadihi dabiixatun wanadixatun ay madbuuxatun wamanduuxatun wain dukira mawsuufuhu haddii mawsuufka la sheego xudifat minhu ta markaasaa ta'da laga gooyaa haaliban naxwu marartu bimra'atin jariixin waa bannaan tahay ta'da in laga gooyo markaas ila mawsuufkiyaa sheegane mugta bimra'atin wa bicaynin kaxiilin iyo wixii lamida marka wuxuu leeyahy isagu halkan ma la sheegin mawsuuf lama xusin haddii naag laga rabo ta'diyaa lagu dari lahaa haddaan ta' lagu darin mudakarkii keliyay ku gaar noqonee marka saasuu leeyahay marka shucayb arnaa-uud ayb markaasuu wuxuu yidhi walam yatafadani shaykhu اlalbaaniyu fii aadaabi الzafaaf ilaa dalika yidhi fajacala faciilan bimacnaa mafcuul yashmalu الrajula wاlmar'a marka ma aha sheekh اlalbaani keliya waxa aan walam yatafadan uu leeyahay shuraaxda intaan aragnay hadda annaga intaasoo kale lay sheegayan albaani uu sheegay marka iyadaa u baahan marka sidan wax u taqriiriyey waa u jiraan yanii qaacida ahaan laakiin bal xadiidkan fiirin wuxuu u baahan yahay marka wax sidaan yidhi ibnuulqayim laftirkiisa waa baxfiyey mowduucan tahdiibu sunanka laakiin isagu wuxuu leeyahay kuwan wuxuu ka soo qaadaya axaadiidta laga qaadan karo ama laga fahmi karo naaguhu inuu dahab xaaraan ka yahay ciladan marka hadday jirto waxaad mooddaa ibnuulqayim uu keeni lahay xabiibahu iyo xabiibatahu iyo waxaan kama qarsoomi waa waxa sida daahirkaa ay ka qarsoomaya maahan waana si ugu sahlan oo lagu cileeyaban oo ishkaalkaas yanii daaqadda looga bixiyo laakiin daynanba sheegin waxaad mooddaa nooc quwo ah inuu leeyahay xabiibahudaas in laga wado dakar iyo untaa labadaba wallahu aclam ayb marka tahdiibku ka fiirfiiriya marka wuu qoraa wax badan buu ka qoraa mas'alada laftirkeeda ayb calaa kullin marka axaadiidtan macnahan tilmaamaysana ama waa cilaysan tahay ama waa mansuuq sidaan hore u sheegnay naaguhu inuu dahabka u bannaan yahayna ijmaac ayaa waxaa ku soo raray ibnu cabdilbar kitaabka istidkaarka iyo tamhiidka ijmaacaasaa marka sawaab ayb waman axabba an yuqawiqa xabiibahu qofkii jeclaysanayo qofkii uu jeclaa inuu ku wareejiyo dawqan yacnii faraanti weyn ama jijin jijin inuu u yeelo min naarin naar ah falyuqawiqhu dawqan min dahab jijin dahaba jijin dahaba ha u xiro qofkii jijin naareed inuu u geliyo rabo qofkuu jecel yahay waman axabba an yusawira xabiibahu siwaaran min naarin falyusawirhu siwaaran min dahab jijinta tan wey dawqanna faraantiga weyn wey xalqadana midka yariisko faska aan lahayn saasay keliyihi xalqada waa markuusan fas lahayn markuu fas leeyahayna waa ama ama dawq ama khaatam jijintana siwaarkuna waa jijinta walaakin calaykum biاlfidati fido ogaada falcabuu bihaa ku dheeldheela iyada yanii lahwi haddaad rabtaan iyo ziino iyada qaata ayb xadiidkan marka a'immada qaar baa cilal wax u yahay qaala xadaثna musadadun qaala xadaثna abu cawaana can mansuur can ribci bni xiraash can imra'atihi can uktin lixudayfata ana rasuula اllahi sal slm qaal nabiga naagihiisana waa wateen faraantiyaal dahab iyo dhegadhega dahaba iyo naagihii saxaabiyaadku waa wadan jireen ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه ali waslm qaal yaa macshara الnisaa amaa lakuna fi اlfidati fidada miyaynan idinkugu sugnayn maa taxallayna bihi waxaa isku qurxisaan ama inahu laysa minkuna imra'atun taxallaa dahaban naag idinka idinka mida oo dahab isku qurxisaa ma ahaanayso tudhiruhu oo muujinayso ilaa cudibat bihi waa lagu cadaabaya xadiidkan culamada qaar baa waxay marka u qaateen axaadiidta dahabka naagaha taxriim inay ka xarimayso loo malaynayo qaaraa waxay ku xambaareen in laga wado inay bannaanka ula baxdo ziinadeeda marka ay bannaanka ku ku bannaan dhigto amaa ninkeeda iyo hadday iskugu qurxinayso iyada laa ba'sa dembina ma aha ahlucilmiga qaaraa marka sidaas qaba iyaga laftirkooda oo axaadiidtaanay macnahaas ku xambaarayaan ee guud ahaan khilaaf kama taagna dahabka bannaanaansadiisa culamada agtooda naaguhu inuu u bannaan yahay ee axaadiidtan seen dhahnaa xaggeen ku xambaarnaa wax macnaha laga hadlaya ma daciifa hadday daciif aanay ahayno saxiix yihiin maxmalkooda waa intee ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil kan marka haddaan soo dhaafnay isnaadkiisu dacfi baa ku jira lijahaalati imra'ati ribci bni xuraash qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa abanu bni yaziid alcaطaar qaala xadaanaa yaxya ana maxmuuda bna camrin alansaariya xadaahu ana asma'a binta yaziid xadaathu ana rasuula اllahi sal ا slm qaal ayuma imra'atin naagtii oo taqalladad qilaadatan kuul xirato min dahabin dahab ah qullidad fii cunuqihaa luqunteeda waxaa lagu kuuleeyaa oo lagu xiraa miluhu isagoo kale qullidad fii cunuqihaa milahu oo kale ayaa lagu xiraa min annaari ah yowma alqiyaama waayuma imra'atin naagtii oo jacalat fii udunihaa dhegaheeda yeesho qursan dhegadhego min dahabin dahaba jucila fii udunihaa miluhaa iyadoo kalea la yeelaa min annaari naara yowma alqiyaama xadiidkan isnaadkiisu waa daciif lijahaalati maxmuud bni camrin alansaariy dhegadhegahana waa tii ay asxaabtu intay iska soo qaadaan ay bilaal cimaamadiisa iyo dembiishiisa ay ku tuuraayeen hadday xaaraan tahay marka nebigu maxaa u labisan tihiin bau dhehi lahaan marka axaadiidtan dacfi baa ku jira ama maxmal waxay leeyihiin dadka aan sakada ka bixinin iyo kale in laga wado قال xدثنا حمaيد بن مسعدة قال xdثنا إسماعيiل قال xdثنا khالد عن مymuن القناad عن أbي قiلاaبةa عن معاaوية بن أbي سفyان أنa رasuuل اللhi صلى اه علي وسلم نahاa nebigu wuxuu reebay can رuكوuب النimaar shabeelka in la fuulo maqaarkiisa in la saarto kebad iyo laga dhigto wa can lubsi الdahabi dahabka labisashadiisau reebay ilaa muqaطacan wax jajaban oo yar maahan ay mukasaran mid mukasaroo jajaban maahan xadiidkan marka waxaa deliishanaya culammada aragto dahabka wixiisa yar dhib inuusan ahayn haddii laysku qurxiyo nin nimankaan laga hadlaya qaala abu daawuud abuu qilaabata lam yalqa mucaawiya abuu qilaaba mucaawiya lama uunan kulmin inqiطaac buu marka ku sheegaa xadiidkan ayb ayb آخر kتاaب الhاaتم وبالله التوفيq صى اه يه بxثi buu meeشhan dambe iبن الqyم ku dhigay marka wtiga